bismillaahi araxmaan araxiim taliska ciidanka mujaahidiinta mujaahidiinta oo la wareegay degmada ceeldheer labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegan laba iyo tobanka sebteembar labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo jimco ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada riddada ah ee degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiinta u dagaalamaysaa hirgelinta shareecada islaamku waxay si garba siman ah ula beegsadeen sagaal xero oo ay maleeshiyada murtadiinta ah kaga sugnaayeen gudaha iyo bannaanka magaalada tirada guud ee cadowga ku sugnaa saldhigyadaas ayaa ahaa qiyaastii kun iyo boqol askari oo murtadiin ashahadaladir ah dagaallo kadib mujaahidiintu waxay allaah fadligiis cagta mariyeen difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen saldhigyadii murtadiinta xarunta degmada iyo guud ahaan magaalada ceeldheer ciidamadii ashahadala dirirka ahaa ayaa si habqan ah uga cararay goobaha dagaalka waxayna u kala firxadeen dhulka deexda ah ee bannaanka magaalada inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada ceeldheer iyo duleedkeeda lagu dilay kow iyo lixdan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo laba kale khasaaraha cadowgu intaas waa uu ka badan karaa iyadoo meydad hor leh laga helayo gudaha xeryihii la weeraray iyo dhulka deexda ah ee ay u firxadeen mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo gaadiid ciidan oo laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka ceeldheer faahfaahin intaan ka badan dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun